waxay joogaan guryihii waxay taagan yihiin heer ay asaasaq noqdaan oo khamri iyo xashiish iyo jaad ay bartaan
anaa dhigaga baxd qoftii aan jeclaa ee aan u jilba muruxe ee aan ilin baa iga imaan jirta xilliyada qaar jacaylkiila aan u qaadi qoftii waxaan arkay maalintii dambe saaxiibkayga macaan oo la- anoo la fadhiintay soo waxda leedahay beebi qaali
inaad rag badan isku dawado ragga ayaa sabab u ah sababtoo tahay midka midka gooniga u jeclaatay oo ragga dhan ka xulatay yaa ballanti kaaga bixi
dhallinyarada marka waxaan kula talin lahay inaad ka fiirsataan guurka degdega ah haddaadna ka fiirsanin hadhow furriinka degdega ah kuwa ku degdegina
anigan kula hadlaaya laba nin isoo furta runtii labada ninoo ifurtay laba ninoo xun ma aheen
gabdhaha lagu baxraa facebookyada iyo waxaa la isku shukaasanayaan naag kastoo facebook lagu guursaday waa la furay hadda wax soconi ma aha
ka qayb qaado barnaamijka barqa wanaagsan fariinsidaha gaaban ee afar hal hal ama si toosa u soo wac firis isgaarsiineedka eber lixal lix eber eber eber shan shan shan
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa idaacadda star f m stuudiyaha magaalada muqdisho dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka barqa wanaagsan goorahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda star f m stuudiyaha magaalada muqdisho anigoo ah cali maxamed cali ayaa barnaamijka soo jeedinaya dhegeystayaal waa maalin sabti ah toddobiyo labaatanka bisha febraayo sanadka labada kun labaataniyo kowda mar kale dhegeystayaal ismaqal wanaagsan qodobada dhanka siyaasadda arrimaha bulshada iyo xaaladaha markaasi taagan la xiriiraha ayaad barnaamijka ku dhegeysataan idinkuna aragtidiina aad kasoo dhiibataan dhegeystayaal maanta barnaamijka waxa aad ku dhegeysan doontaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa aakhirkii toddobaadkii tegey heshiis la gaartay siyaasiyiinta ku bahoobay golaha midooda musharaxiinta oo khilaaf la xiriira arrimaha doorashooyinka si weyn iskugu hayeen waa ay isku hayeen arrimaha doorashooyinka madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo gabagabadii wadaxaajoodka labada dhinac oo ka dhacay hoteelka dhikaali ee ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa qodobada heshiis waa qodobo ka kooban lix ku heshiiyeen labada dhinac ama isku afkarteen haddaba dhegeystayaal arrimahaasi ayaynu maanta barnaamijka ku eegi doonaa iyo sida u arkaan dhegeystayaasheenna heshiiskaasi ay gaareen siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka soomaaliya oo heshiiskaasi u saxiixay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haddaba labada dhinac ayaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey bal marka hore waxaynu ku hormaraynaa afayeenka xukuumadda xilgaarsiinta maxamed ibraahim macalimu oo warbaahinta u akhriyey qodobadii waxa lagu heshiiyey
wadaxaajood iyo falanqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda kow dowladda federaalk soomaaliya waxay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada muqdisho sagaal iyo tobankii febraayo labada kun labaatan iyo kowdii waxayna u tacsiyadaynaysaa shacabka soomaaliyeed iyo midowda musharaxiinta ee waxyeelladu ay ka soo gaartay waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen labo sida a- sida uu qabo qodobka labaatanaad ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo bannaanbax si xasilooni ah cabcabasho loogu muujinayo sidaa darteed xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay dammaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah saddex dowladda federaalk iyo midowda murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada soomaaliyeed afar dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaaharaadkii qorshaysnaa maalinta jimcaha ee ku ku beegan tahay lix iyo labaatanka febraayo labada kun labaatan iyo kowda oo ah berri bannaanbaxa dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo toban cishaa gudahood waxaana loo xil saaray guddi wada jira waxaa la isku afgartay lix waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wada hadalladoodu ay sii socdaan ama la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah
waa hagaag dhegeystayaal een codkaasi wuxuu ahaa een afayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimuhu oo akhrinayay ama warbaahinta u akhriyey een qodobada een heshiiska la gaaray uu ka koobnaa hogaamiyaha een golaha midooda musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa isaguna goobta ka hadlay
Ee, halkan waxaa ka dhacay wadahadal ee, maanta laakiin sida laidin sheegay hore usoo socday ee ka qayb qaateen ee dad kala duwan dad muuqda iyo dad aan muuqan marka marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas ee ka soo shaqeeyey wadahadalkan waqtiga soo socday Een, maxay ahayd kuna soo gebagaboobay bayaanka la akhriyey oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo ee, ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican oo hore loo qaaday bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxaa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayno waa dowladnimo dowladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci labadaasaa asaas u ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari kara xal Ee, nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in dadka soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aada muhiim u ah marka eh, annaga dhinaceenna haddaan nahay murashaxiintii ama midowda murashaxiinta waxaan u aan ka hadlayna keliya waxay ahaayeen dadka eh, murashaxiinta ah ha helaano eh, si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan eh, maxaan ku idhaahdaa waxa dastuurka u saamaxayo inay eh, political space heli karaan Eh, haddii ay wax ka qabaan dowladda waxa ay sameynayso inay banaanbax nabadeed samayn karaan iyo wax alla wix xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen eh, heshiiskii eh, dhuusamareeb waxyaabihii ka soo laabtay Eh, sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay eh, sagaal iyo tobankii febrwari wixii dhacay Eh, dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa laisla soo dhoweeyey falilahi alxamdulilah ku mahadsan
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna hogaamiyaha golaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo ka hadlayey een, heshiiska ay la gaareen dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay goobta wuxuuna si weyn usoo dhoweeyey heshiiska la gaaray
xaqiiqdii meesha aan taaganahay qofkii istaaga ayaa garan kara cawar farxadda ii leedahay in dad walaalahee ah aan maanta halkan ku soo gabagabaysanno heshiis is-afagarad ah oo aan soo gudbinay statementigiisa waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo runtii igu garab istaagay iina soo jeediyey hawshaan baaxadda leh oo cul- ee culus inaan guto sida ugu wanaagsan waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo farsamayaqaanadii sancadaydii hawshaan soo fududeeyey oo qayb weyn ka soo qaatay labadii isbuuc ee ugu dambeysay isbuuc iyo barkii ugu dambeysay ay isugu jiraan xildhibaano iyo sanatooro shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa idiin maqannahay nagu seexda waa noo muhiim amniga dalka waa noo muhiim xuriyatul qowlka waa noo muhiim inaan dhammaanteen ku noolaanno nolol wanaagsan oo mustaqbal fiican leh mudaaharaad nabadeed waa waajib waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo soomaali ah uu xaq u leeyahay waxaa iyadana waajib ah in ciddii markaa mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan dhibna uu naga soo wada gaarin insha allah sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneyd waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa insha allah ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo inta dhimanna insha allah aan dhexdu u xiranno
waa hagaag dhegeystayaal haddaba qodobka dooda ayaynu u gudagalaynaa waxaad naga soo wici kartaan telefoonka lambarkiisa uu yahay lix hal lix eber eber eber shan shan shan sidoo kale lambarka gaaban afar hal hal ayaad fariimaha noogu soo diri kartaan idinkoo dhegeystayaal aragtidiina kasoo dhiibanaya bal sida aad u aragtaan in heshiiskaasi ay gaareen siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalk soomaaliya dhegeysta u horeeya halow barqa wanaagsan walaalayan kusoo dhawow dooda
haddaan fikirkii aniga loo fadiistana horta waxa weeye wallaahi wax walwal weyn oo ordanasan gursilla hayay ahayd oo waxa weye shirkaas ilaahay noo soo diray buu ahaa waayo fanaanbaxdaa aad uga cabsi qabay iyo dagaalaan ka cabsi qabnay marka ilaahay sabti suurtageliyaa mahad iskale marka labaad waxaa mahad iskale ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed oo waxa weeye dadkiisii cabashadii ama dhibaatada dadka soomaaliyeed ay kula kurboonhayaan waxa weeye kasoo dabqaday iyo madowga musharaxiinta oo isaga yimid iyo qof kastoo lugku lahaa horta way mahadsan yihiin haddaan usii fiirsho muhiimadda uu leeyahay sirkaas horta waxa weye sidii ra-iisul wasaare u saxeexay dadka kaloo mas-uuliyiintana ay ola qaateen haddii loo loo tixgeliyo aana meeshii looga tegin laakiin sidii loo saxeexay loo waxa weeye looga shaqeeyo si ilaa uu ka miro dhalo waxaan leeyahay waa shirku muhiimada soomaaliya oo dhan muhiimad u leh muhiimadna u leh doorashooyinka iyo dadka khilaafsan oo isku sababjeeda muhiimad u ahaa laakiin naqshadaha waxaa dadka soomaaliyeed inta badan mas-uuliyiinta ay u badan yihiin inaan meesha laga soo qaadin oo hadda islaamsan labaad sano ay soo laaban marka shirkaas haddaan soo fiirsho muhiimadda uu leeyahay waxay tahay inay midooda musharixiinta iyo dowladda soomaaliyeed inay ka wada shaqeynayaan dhinaci doorashooyinka in la wada wada shaqeeyahayo haddii xitaa ay banaan baxda oo si nabadgelyo inuu ku dhaco oo aan maranbaxyaashii dhibaato aysan la kulmaynin in midooda musharixiinta wax kasta oo iyaga ay caqabada oo ay ka tabanayaan dhinaca dowladda in waxa weeye uu u noqonayo albaab loo furay inuu noqonayo oo ay cabashooyinkiisa oo ay ka qabin dhinaca xukuumad ama madaxweyne ay ka qabeen oo dhan inuu laga soo xallin doono oo halkaas albaab furan uu noqdo dadkii dhibaatadu ka soo gaartay waxyeeladii banaanbaxyaashii jibcii hore dhacay sidoo kale
haye
oo cadaalada inay helaan markii isku soo ururiyo markaa intaas ra-iisul wasaaruhu siduu u iskixiixay inuu waxa weeye asaga iyo xukuumaddiisaba inay ka shaqeeyaan iyo madaxweynahaba inay ka shaqeeyaan si cadaalada waxa weeye qodobkaasi waxa weye uu dul istaagay si musharaxiintuna ay soo qaateen in la hir bulsho uu wax una una dhaqan galo aan ka rajeynayna insha allah dadka soomaaliyeed meel ay joogaan inay ku taageeraan dhibaato iyo isqabqabsi iyo dhibaatada wadanka soo galay madaxweynaha soomaaliyeedna isna inuu qaybkiisa ka qaato inkastona codadkiisa aana maqlin haddana inuu ka qayb qaato wax kasta oo shacabka soomaaliyeed ay daawadooda ay ku jirto ama madowga musharaxiinta ama qof kastoo waxa dhaliilsan xukuumadda dowladda hadda jirta dhaliilsan dhinaca doorashooyin ka dhaliilsan inuu madaxweynenu ku qayb qaadan doono insha allah sidoo kale waa kuwa soo dhaweeyey nimankan hadda maamulada puntland iyo iyo jubbaland waa soo dhaweeyeen sidoo kale ayaguna inay ka qayb qaadan doonaan doorashooyinka iyo hanaan socodka dadka soo hore ay ku aftirteen oo waxa weye mas-uuliyiinta iyo sharxiinta midka wada ah waa la joogi doona insha allah marka walal macaane soomaaliya khayr baan baan ka jeejeeni doona insha allah meel aan joogno indhahay nabada naftiyo aad baan kugu mahadcelinaa walal macaane
aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal lambarka gaaban afar hal hal ayaad fariimaha noogu soo diri kartaan sidoo kale telefoonka waxaad naga soo wici kartaan lix hal lix eber eber eber shan shan shan dhegaysto kale halow halo soo dhowo dhegaysta barqa wanaagsan
waa dhowahay eh, cali maxamed cali Eh, aad baan ku salaamayaa magacaygu waa maxamed nuur maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho haya walaaleen maxamed nuur ee kusoo dhowow bal aragtidaada sidaad u aragto heshiiska ay gaareen dowladda iyo siyaasiyiinta mucaaradka
wallaahi eh, run ahaantii waxaan u arkaa aniga in shacabka soomaaliyeed eh, lagu cayaaraayo oo dadweynaha soomaaliyeed danahooda aan la wadin Eh, qof walba danta shacabka aysan wadin Eh, labada dhinacba waxaa dareemaysa inay wataan danaha shacabka sababtoo ah dhinacan hadda eh, xilkia u dhammaaday Eh, doorashada inay qabtaana la rabjimada xilkii xilkooda u dhammaaday muddo badanaa laga joogaa hadda jeedka baraha ilaa hadda muddaa laga joogaa Eh, maanta oo bisha sii dhammaanaysa Eh, wax yar ay ka dhiman tahay weli aan la qaban doorasho aan la qaban qaadin guddi doorasho waxba aan la samaynin haddana qoladii kale oo mucaaradkana waxay dhaleen banaanbaxa dhigeen aan soo diyaar garoobo si aan u muujin aragtideena banaanbaxa iyadoo maaragtay jimcihii hore ayaanka hore la ogaa ayadoo dad shacab in banaanbaxayaan xafada lagu furay saas loo adeegsaday oo dadka shacabka ay qalqaleen oo markaas haddana hadda banaanbax la isugu yeeray haddana banaanbaxii la joojiyey oo la yiri waa heshiinay oo si hoos hoos macnaha loo wada hadlaayo oo oo dhaqaalo unba la raadinayo oo keliya wax kala raadinaynin labada dhinacba un dhaqaale ay raadinayaan war wax ii sheeg ee aan joojiyo banaanbaxe ee wax ii sheegaa laleeyahay kadib masaas bay wax ku siinayaan dhinacan mucaaradka qarashka ku qaadanayaan dadweynaha soomaaliyeedna waxba kama oga ee mucaaradka markii la qanciyo waxay ku qancayaan oo keliya waa in dhaqaalo loo ballan qaadaa ama wax loo sheegaa ama la yidhaha xil iyo waxba aynu siinaynaa kadib way qancayaan shacabka soomaaliyeedna wadada ayaa looga tegaya ile waxba looma hayo shacabkii labada dhinacba dalkooda ayay wataan waxaa loo baahan yahay oo keliya in ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay iyagu ayaga midoogaan oo ayaga ay wax samaystaan ummadaha caalamka ayagaa wax samaysta ayagaa midooga ayagaa wax qabsada laakiin hadda ummadda soomaaliyeed waxay og tahay waxay idaacadda un wax laga sheego oo ninkii hadlaba ay iska aaminayaan hadda ninkan xilkiisa waa dhammaaday waana iska joogaa oo eh, waxna ma qabanayo ma hadlin ma dhihin doorashaan qaban doonaa eh, naga raali noqotay gudhacyara dhacay wax ma uusan dhihin dadkan kalena mucaaradkuna banaanbaxay waxbay ku baaqayaan banaanbaxina eh, wa- waxa waa la xadariyey dadkii waa la xadariyey ay haddana banaanbax kale kusii baaqeen marka waxaa loo baahay in nabadda laga shaqeeyo aad baan kuu salaama cali maxamed cali magacaygu waa maxamed nuur idaacadda wareegta
kamina waaye waxaan ku danayay waaji Gamidaan waaye waxaan ku danayay waaji matana hadaad gaadhe gurba guulaha ruda galladeebe wayaale gediga horow wada soomaalaya gagixini qarannimada godol qaaday kala garo nasteexaaga iyo nacabugaadaya soomaalay soomaalay hagagixinin qarannimada godol qaaday dodobiyo qabiil dhaafa uguntada midnimo waarta adduunida gaadhaane gacmaha isqabsada maanta soomaalay hagagixinin qarannimada godol qaaday
waa hagaaga dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka barqa wanaagsan idaacadda star fm stuudiyaha magaalada muqdisho ayaad weli barnaamijka kala socotaan mar kale dhegaystayaasha hello star fm aa soo dhowo dhegaysta barqa wanaagsan raxmo miya raxmo haye haddaa la socoto walaal een kusoo dhowow een dooda maanta waxaynu kaga hadlaynaa heshiiskii ay gaareen een labada dhinac siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda een federaalka iyo sidaad u aragta heshiiskaasi oo lix qodob ka kooban maxay tahay aragtidaada codka kor qaadeen raxmo een maxaa tiri
heshiiskaasi maanta la gaaray waxba lasoo kordhi maayo iyagoo xukuumadda jirta oo hadda afar sano oo dalka yeelaysa xabaddeed marka hadda la sidi maayo heshiis ay gaareen oo hadda wax laga soo saara ma isleedaha labada dhinaceen waxay si weyn iskugu hayaan waa doorashooyinka arrimaha doorashada waa ka heshiin karaa ma isleeda
ra'iisul wasaaraha haddii laga reebo inta kale qof kasta wuxuu reebaa xil marka dalka iyada dalka iyaga iyayihiin mooyaane dal shacabka ummadda maxaa dad soomaali wax u gala u tartami maayaan sida ii muuqata
aad bay umahadsan tahay een gabadhaasi gobolka galgaduud naga soo wacday weli een aragtida dhegaystayaasha ayaynu ku guda jirnaa dhegaystahan kale halow
oo ku salaamay saaxiibkii maxamed cali dhammaan dhegaystayaasha star f m lagu wanaagsan een barqan wanaagsan ii sheeg magaca
waa mahadsan tahay waa xaliye oo jigo hodan haye een xalliga ee ku soo dhowow
waa mahadsan tahay heshiiskan ee gaarin ee ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo midooda musharixiinta intani waxaan dhihi lahay heshiiskani wuxuu ku soo aaday sidii loo baahnaayo haye waxaynu shacabka soomaaliya waxaan ahnay ee, waxaan ka baqaynay inaan wadanka galo khallaaso iyo dagaal marka adigoo ugi jimcada hore inaan mudaaharaad yaal la xabadeeyey Mhm.
ayaa dalinyadii hore ay ku baacaqeen jimcadaha ee mudaaharaadka leh waa Laakiin gar marka waxaan ka baqaynay inaan wadankii khatar gal rabo haye Kufaan.
waa gartay wasaare waabna waa u macalinina heshiiskan laakiin hal mid aana madaxa kula tali lahaa inay sameeyaan
mhm war niman yaa waxaan dhihi niman waaweyn aad tii wadanka musiilan ka tihi shacabkana adinkana ay fiirsanayaan maalin walba heshiisaa gaarna war maahane war waxa ka dhabeeya maalin walba warqadda la saxiixayo meel la isku imaanayo waxaas beenta lama rabo war heshiiska aa gaartay siday tahay in loogu dhameeyo waayo masan waa gartay dhinaca kalena waxaa muhiim ah madaxweynaha waktigiisa wuu dhammaaday in la ogaado horta waa sharci madaxweyne waktigiisa waa dhammaaday inuu iska fadhiyo maahan waa inuu ka baxaa eh, fila soomaaliya ra-iisul wasaarada khayr waa in lagu wareejiya doorashada waa inuu qabtaa doorashada farmaajo musharax waaye hadartamo markas dosolaa cid ku haysata ma leeanta aad buu u mahadsan yahay dhegaystahaasi
gacaliyo walaaliyo gacmo wada jiraan nahay gacmo wada jiraan nahay soomaalay gedoo kale gacaliyo walaaliyo gacmo wada jiraan nahay gacmo wada jiraan nahay
dhegaystahan kale Ee, dhegaystahaasi khadka ee waa ka baxay dhegaystayaal weli barnaamijka ayaa dhegaysanaysaan mar kale dhegaystayaasha halo halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam dhegaysta soo dhowow haye kusoo dhowow dooda magac ii sheeg
saaxiib sare barq wanaagsan maagay bayda reys inagoo xaafadda inagoo baydhowroogo haye walaal haddaad la socotay barnaamijka een, haye maxay taa aragtidaada
safayleedna soodi walaalkay heshiiskaas iyo libwaa libwaa musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda hogaamiya ra-iisul wasaaraha hogaamiya inaan ku faraxsagna marka maybala erefan inii lagu dhanayo erefan
haye
ah marka heshiiska intii laga rakiyo libwaa toddobiyo tobankii inaga dhafadaani oo heshiiska dabla koowaada
aad buu mahadsan yahay dhegaystahaasi een, gobolka baay naga soo wacay dhegaystayaal weli barnaamijka ayaa dhegaysanaysaan
imaga gobol qaaday kala garo nasteexaaga iyo nacabugaadaya soomaalay soomaalay hagaagixinin qaranimada gobol qaaday dodobiyo qabiil dhaafa uguntada midnimo waarta adduunida gaadhaane gacmaha isqabsada maanta soomaalay hagagixinin qaranimada gobol qaaday
dhagaystaan kale halo
salaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhowow dhegaysta
walaal waa mahadsan tahay waana dhabahay idaacadda star f m
haye aan u guda galay aan magacana ku bilow
magacaygu waa mahdi oodri oo duleedka magaalada muqdisho haye
waa u hambaliyaa ra-iisul wasaaraha rooble horta sida oo qallaaska oo dhacay oo ku hor joogsaday heshiiska la qaatay waa ugu mahadsanayna
haye wax waaye horta sheekh shariif iyo xasan maxamuud iyo mucaaradka kulli horta waxay galaan iyo waxay gulaan waddanka waa soo mareen
haye
aabbiyaal soomaalida ay naqdeen
haye inay siiriyaan ala raba ayaga kursiga markay haysteen banaanbax iyo fooda mid laguma wada waa gartay banaanbaxaasa shacabka dhiba dhibuu ku qabin waa gartay Ku- kursigan xoog iyo banaanbaxas laguma doono
waa gartay laakiin laakiin doodda waxay tahay soo ma ahan een, madaxweynaha laftigiisa een, waktigii wuu ka dhammaaday waa waa muhiim soo ma ahan sida een, dastuurku qaba in doorasho een, waddanka ay ka dhacdo
dastuurka siduu qabo oo qabo waxay tahay waxaan xisaab waaye xisaabtaada oo ku dhammaadeen oo ku saalkoow wadankii oo coronavirus hou jiro hogaan eh, gobolladii oo weli israacin intaas horta keentay inuu dib ugu dhaco doorashada maya dowladdu see xaggee qiil ugu helaysaa inay een, ee, kuraasta ay iska sii joogaan een, nidaamku soo ma ahan in doorasho een, la qabto soo fawdo ka imaan mayso oo- ama nidaam aan wanaagsanayn oo oo dadku aysan ku qanacsanayn soo ma ahan dadku waxa ay ku qanci karaan soomaalidu inay tahay si waddanku hore ugu socdo afartii sannaba in doorasho wanaagsan la helo oo halkaasi isbeddel uu ka yimaado ama madaxweynihii een, markaas xukunka fadhiya uu fursad kala helo dadka uu ku hogaamiyo
waa mahadsan tahay waana jirtaa doorasha inay samaado oo hadnayo oo lagu ganacsiya hasta inay dhacdo haye
anaga shacabka wuxuu leeyahay baarlamaan oo to- oo turjubaanayo kursiga waa ka kacdasiya ninkaan mudoonad masuubihaynaa mase waa ka kaceen yidhaha talada waa mahadsantahay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka barqa wanaagsan idaacadda star fm stuudiga magaalada muqdisho aad ka dhageysanayseen waa ku mahadsantiin dhegeysiga barnaamijka inta mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo Nagabe ogeyno hidoweye